kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada cawayn doonna waxaa ka mid ah bal ka waran dhegaysta haddii farriin aad dirtay jawaabteedu sagaal sanno kadib ay kaaga timaaddo meel kuu jirto lix kun oo kilomitir qof kasta oo warqaddan hela fadlan ii soo jawaab waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan noloshayda aniga waxaan ahay toban jir waxaan jeclahay tufaaxa sidoo kale waxaan jeclahay xeebaha kalarka aan ugu jeclahay ee farriintaasi waxay xambaarsanayd iyo weliba sida wakhtiga intaa leeg ay ku qaadatay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa islamarkaana aad maqli doontaan halabuurka hadda waa halabuurke halabuurka iyo jacaylku sida isu yihiin cirka da-ay caleemaha bixiyo cuurka wada naaxay cabdalle iyo asaagay halkuu wada caruusoobay maaniyo cawaaro qudhacow ku keliyeysta ma abwaangaraad baa cakuya keliga ceeshaaya ma cisile khaliif faarax baa cadar ammaanaya ma galaydhyartuu caashaqaa carabku weydaarshay ma jicsi baa caloolyoobay oo ciidda
sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan yadan dhegaystayaala ka maqnaan doonin ee barnaamijka cawayska washington hoygaad tukataa habsami ku bare ihurtay noloshee naftaydanahonaftaydanahomacnaha inay samaynayso iyada lafteeda kama imana waalidkeed ba ka yimaadeena waa in la tilmaamaa iyadiina hoygaad ku kortaa habsami ku bare ihurtay noloshee naftaydanaho maana naftii iyo noloshiiba waa lays waa la isisiiyey cabdixakiin wax kale kuma garatide barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington soo dhowaada ayaan mar kale idin leeyahay dhegaystayaale haddii aynu ku bilowno sheeka maalmihii lasoo dhaafayba qaybo ka mida warfidyeenada dunida iyo weliba warbaahintu ay bulshada ku wada xidhiidho si weyn loogu qaadaadhigaya taasoo oo ku saabsanayd wiil dhallinyaro ah oo farriin uu warqad ku qoray jawaabteedii sagaal sanno kadib helay iyadoo weliba dhegaysta jawaabtaasi uga timi magaalo qaarad kale ku taalla oo halka uu farriinta ka diray u jirta kumanaan kilomitir bal haddaba sida warqadaasi uu wiilkuu qoray farriinta ay xambaarsanayd iyo weliba nooca jawaabta helay waxay ahayd aan soo dhoweeyo wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo isagu sheekadaasi la socday waa mahadsan tahay shirwac horta ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa max frandenberg warqadda rasmiga ah ee uu diray ayaa waxa uu kaga hadlayey waxyaabo ku saabsan isaga noloshiisa marka warqadda wuxuu u qoray sida tan wuxuu yidhi qof kasta oo warqaddan hela fadlan ii soo jawaab waxaan kuu sheegayaa wax ku saabsan noloshayda aniga waxaan ahay toban jir waxaan jeclahay tufaaxa sidoo kale waxaan jeclahay xeebaha kalarka aan ugu jeclahay kalaradana waa buluuga waxaan jeclahay xayawaanka gawaarida ayaan sidoo kale jeclahay iyo in aan hawada sare qaato intaas ayuu ku qoray warqadda markii uu diray kadibna wuxuu ku dhex xiray dhalo markaasna badda ayuu raacsiiyey waan gartay markaa naftiisuu ka hadlo kaga sheekeeyey ha dee wayn garan karnaa marka dhalo lagu dhex rido biyo ee badda la raaciyo de way soconaysaa biyaha iska sabaynaysaa way socotay socotay fugaatay hadda saynu sheegaynana fariintii wuxuu helay sagaal sannadood kadib yaa markaa warqadii nasiib u yeeshay inay helaan ee kasoo jawaabay
waa mahadsan tahay horta warqadda waxay socotay ku dhowaad afar kun oo mail waxaana helay nin la yidhaahdo dabios oo isaga soo jawaabay waxaa u sheegay frandan aabihiis ayaa u sheegay oo warqad usoo diray ama qoraal usoo diray ugu sheegayo in warqadiisii la helay waayo marka debios ma isla wadanka maraykanka gudihiisunbuu ka helay mise warqadii qaarada kale u tallawdo meel kale tagtay warqadda qaaradaha ayay ka tallawday waxay tagtay yurub waxaa laga helay dalka faransiiska xeebta mimizon la yidhaahdo ayaa laga helay ee koonfurta dalka faransiiska marka dabios ayaa warqad soo qoray markii uu helay kadib waa gartay markaa muxuu ugu soo jawaabay isagiina markuu dee de waa arka wakaa noloshiisa kaga sheekeeyey taariikhdiina wuu arkayaa ninkii helay warqadda gacanta ku dhigay dabios isna muxuu yidhi dabios wuxuu helay warqadda tobanka oktoobar ee sanadkan bishii aan soo dhaafnay wuxuu ku soo qoray marka sida taariikhda ku xusan warqaddan waxaad soo dirtay kow iyo labaatankii agost laba kun iyo sagaalkii waxay qaadatay sagaal sannadood inay annagana soo gaarto oo ay soo dhex marto biyaha inoo dhexeeya ee ah lix kun oo kilomitir aniga iyo adigaba inoo dhexeeya hadda waxaan filayaa inaad kortay toban sannadood ayaad jirtay haddana waxaad tahay sagaal iyo toban jir intaas ayuu ku soo qoray waan gartay markaa ninkii cabdiqaadir wuxuu sheegay nin kale inuu de markaana nin yar ahaa haddana uu sidaa yahay intaynaan gelin balde se lagu ogaaday iyo warkan isugu soo baxay warqadda dabcan de waa la baahiyey oo warqaddii sida u ekeed xilligaa u qoray oo de warqaddiina waa la helay warqadda qaab nooceeya u qorantay markaad eegto yada warqadda waxaa ku qoran farta frandenberg markaas farta ayuu baranayey oo qoraalka ayuu baranayay markii uu warqadda qorayey aad ayuu u da'yaraa waxaa la dhihi karaa warqad uu arday aad u da'yar ku falaada ayay tahay marka laakiin markaas hadda isagoo weyn ayay warqaddii soo gaartay ama jawaabtii uu helay isaga ayaa marka twitterkiisii ku baahiyey oo soo bandhigay sidaas ayaa lagu ogaaday waxayna ahayd in la helo muddadaas dheer ay sii socotay oo dhalada ay ku jirtay macnaha badda kusii socotay marka muddo dheer kadib ay soo gaartay ayaa laleeyahay francisca na dabios ayaana isagana sidoo kale fariinta soo diray una soo jawaabay wiilkii da'da yaraa ee waqtigaas warqadda qoray hagaag cabdiqaadir waxaan maqli jiray un soomaalidoo tidaahda dhagaxna meel dhowba ku dhacaa warna meel dheer buu ku dhacaa ama meel fog buu ku dhacaa ninkaa yaree dhallinyarada qoraalkiisii wuxuu gaadhay qaarada la qaaran so jawaabteedii sidaa ku helay aad ayaa loo hadal hayaa runtii layaab ayay ku noqotay waxyaabaha cajabiya ayayna noqotay frandenberg naftigiisa ayay layaab ku noqotay warqad uu qoray ku dhowaad toban sano kadib in hadda loo soo jawaabo oo uu helo isagoo weliba nin weyn ah oo college dhigta xilligii uu farbarashada ku jirana warqadaas oo uu qoray waa hagaaga dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab kolley quraaradaasi amaba dhaladaasi haddii lacag lagu ridi lahaana sidaasi uunba iyadoo ambad ah oo aan la arag qaarado kale uga tallaabi lahayde mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba caweysi waana wanaagsan dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa xilliyo kala duwan suugaan ka warramaysa quruxda qoyska waayaha jacaylka iyo weliba sida ay lamaanuhu u wadaagi karaan nolol qiimaheeda leh oo jacayl ku dheehan yahay waxaana suugaantaasi sida aynu ku naqaanno dhegaystayaal curiyo bahda hal abuurka iyagoo ku muujiya xaqiiqada nolosha ee markaasi taagan iyo weliba hannaan mala'waal ah oo ay u dhigayaan si farshaxmaysan iyadoo suugaantaasi marka ay soo baxdana uu qofba ula kaco dhanka uu rabo bal haddaba dhegaystayaal aan soo dhoweeyey abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkax oo isaguo arrintaasi ka curiyey tix ugu halabuurka iyo jacaylka warniyow baalkii waa laga maasoonayaa baryahan dambe hawlihiisu waa badan yihiin muddo adigu waxay ahayd kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban ayaan ka eegay jaca dhanka jacaylka iyo hal abuurka waan gartay
bal maansayahankii oo baalkii ka maansoonaya iyo sida ay jacaylka ula kulmaan iyo sida ay jacaylka isku yihiin iyo dee sheeko wadaagna waanu nahay oo markaanu dhowro markaad bulshada caadigaa ku dhex jirto aad iyaga la sheekaysanayso iyo markaad hal abuurka jacaylka ka wareysanayso way kala duwan yihiinoo bulshada caadiga waxaa kuga imanaya inan ama inan calaacalayo kule qof baa xumeeyey oo aad baan u jeclaayo wallaahi bilaahi qofkaa naftayda siiyo wuu ku ooyaya wuu ku barooranaya maogtahay dabadeedna uu ku qiiro gelinayaayo markaasaad is odhanaysaa dee waa orta adigoona dee gataal iskaga ridi qofkaas oo odhan maxaa saa ugu gelaysaa qofkan labadii xagna ma wareysan kartid mararka qaar waktiga kuu saamixi maayo maogta haddana waxaad doonaysaa inaad wax xubsato haddana inaad wax xubsato oo bal dhexdhexaadiso oo dee isuna soo jiido inta badan anagu maslaxaadi un baanu ka shaqaynaayo iskuma diro marmarka qaar bay midh yaroo cadha ay kaa soo baxsanaysaayo heesahan ama suugaantan loo yaqaano foorjada laakiin ma badna laakiin debde hadda dareenka kuma badna laakiin debdemis baa loo badan yahay oo inta arrimihii la dejiyo waa debdemiso wa waa dejintaaso dabadeedna beryahaasaan yar waraystay halabuuradii oo dhowr aanu asxaab ahaynoo waar balo markaasuu kuleeyahay aniga jacaylkaasaa iga burburay oo aniga halkaasa iga dustay oo maayahaasaa ibaray oo marka aanu nimankii muddo sheekaysanay ee bahalkiina ay haddana ka maansoonayaan oo intaa leeyihiin sidan uu qurux badan yahay iyo sidan ay tahay haddana ay isu yara iman waayeen un baan waxaa isha un baan saa ugu dhuftay dhowr doobad oo markaa aan ka mid ahaa labadii baa isu ka qaban waayey waxaan ay ka tirinayaan iyo weliba xaalada ay soo mareen iyo nimankii sida ay yihiin dee dhaxantan ay ay ay joogaan iyo sidan ay jacaylkan iyo wanaaggan u sawirayaan baa isu kay qaban waayey haye haye haye
dabeedna halkaa waxaa ka dhalatay maaso la dhaho maxaa maasayahankii casilay waaba calaamad su-aal baad saartay calaamadu su-aal buu saaray oo waxay ku taariikhaysan tahay kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban waynu dul carari doonaayo wuxuu odhanayaa haye caashaqan la wada naadiye cudurka loo qaatay cilmi iyo hadduu layle iyo qays carqaladeeyey in badan oo u caatooday oo caadiya badane canaan bay dadkii kula kufeen ceebna lagu sheegiye waana shay caqibo runtii caafimaad badan ee calmashadu markay kaa luntuu cudur sameeya cirka da-ay caleemaha bixiyo cudurka wada naaxay cabdalle iyo asaagay halkuu wada caruusoobay maaniyo cawaaro qudhacow ku keliyeysta maabwaangaraad baa cakuya keliga ceeshaaya macisile khaliif faarax baa cadar ammaanaya magalayryartuu caashaqaa carafku weydaarshay ma jicsi baa caloolyoobay oo ciidda qodanaya ma nageeyihii caanbaxaa meel cidla ah jooga ma caraare iyo awcalaa dumar camaynaya haye dumar camaynaya afartaa cuyumaya waxaan cidhif ka raacsiiyey ragga kaleba waxay qaar cogteen caasho iyo luule maxaa maansooyahankii casilay waa cajaba duuni waa cajaba duune macabdow abeestaa murtida cabasho reemaya macabqarigii kaysaa baryahan cunaha taagaya macuradkeedni jaylaani baa cayn walba u heesay macaariftii madaala isagoo caday ka dhuubnaaday cabdilaahi buulle aan ogahay ciilka uu qabo ee ma- mawlid oo caddaan jiray miyay dhaxantu cariyeysay ma cabdiheello iyo kimistira ceelkii ka higooda ma qudus oo isagoo caalima kala cibaadaysta miyaan deeq codkiisii la maqal wuu caabsaday haye afartaa cuyubaya waxaana cidhif ka raacsiiyey ragga kaleba waxay qaar cogteen caasho iyo luule maxaa maansooyahankii casilay waa cajaba duuni cibaaradan jacaylkee raggii cududa naafaysay hablihiina waa ku cartamoo ceeki qaar badan ee urdin dhadhay ayuu qaar ka dhigay qaarna caymade ee isagoo calool nugul qofkuu dooqu ku cilaantay cindigiisa goortuu ku dhigo kuuna cudurdaaro caddaan iyo madow maalintuu cidhaha kaa socdo calankiisa goortuu ku sudho ciriqna kuu diido cillad iyo labada shay qiimalo lagu caqiibaysto daraartaa waxaa kuu caddaan caynka uu yahay caynka uu yahay haye afartaa cuyubaya waxaan cidhib ka raacsiiyey miyaanina cismaan iyo rag kale cidhib ku dhaafaynin ciise waa qaraamiye miyaan cuudku kicinaynin cudoon eegmadeediyo markay cadar salaamayso miyaan caamirow aw kamaal caraf ku daaraynin badhigyada camiran hoolalkii cimidha loo joogay cadaloolka fiidkiyo murtida laysu celinayay dhaaxaad casaan weeye tidhi amase cawliine cabdiqaadir qalinlow miyaad ceeble heli weyday wy maad yeeli weyde su-aal baad halkaa gelisay
waxba yaaran sii caaridina caara dhuug ridaya gabaygani canaan weeye iyo ciirsi iyo hiile curfi male cilaaq iyo xumaan cayna laga dhowriye ragga waxaan cabbaar ula kaftamay culimo weeyaane afartaa cuyubaya waxaana cidhif ka raacsiiyey caashaqan la wada naadiya cudurka loo qaatay cawash maalintii lagu unkaa caado lagu raaco caado laga raaco cawayskiisa lagu faallo guro cadhiyo maandhaafka cilinkiisa lama saari karo caabuquu taro ee haddaan la iscisaynayn kalgacal looma cal helo curub weeye laga beeran yahay waana shay culuse anna waxaan cambaaraynayaa caaqa daayacaye ciyaarna ugamaan gabiina waxaan ka soo cuurtay cilmigiisa waxaan soo akriyey ciid la faaraxaye calcalyada waxaan soo kabaday ceelashuu dhigay ee calafkaan ku naaloonayo ciil ha idil calafkaan ku naaloonayo ciil hay dilin ciil ha idil waa yahay horta waxaynu ay bal waxaynu u ducayn haye waxaynu u ducaynaynaa dee gabalku waktigaa hore waa kowdii bishii labaad laba kun iyo sideed iyo toban weeye markaa ragga qaar baa guursaday afar iyo labaatan hal abuur in ka badan buu xusay qaar baa guursaday oo reero dhaqan maanta maasha allah dee intaa waa u ducaynaynaa allah ha idin barakeeyaanu leenahay annana waa soo soconaa waanu leenahay inta yada kalena
marka afar iyo labaatankaasi marka aad tirinaysay dee badankoodu waxay u badnaayeen dad aan aan xaas lahayn oo reer lahayn marka waxaad leedahay hebelinama saasuu fadhiyaa hebelinama saasuu ilaa dumarkiina waa ku dartay
hablihii iyaga maynaan magac dhabino waxaynu nidhi magac guudun baynu usoo qaadanay laakiin ragga iyaga waynu karbashaynay afar iyo labaatan ka hal abuurna maanta rag badan baa baa de tobaneeyo ku dhowga ayaa maanta reeraystay oo intii kadib maxaan ku idhahdaa dabka isku furay intii gabaygu
Laak- laakiin dumarkiina dumarkiina waxaad tidhi waa macnaha jacaylkan maxaan asaaba waxba curdindhariyey marka waxa weeyaan iyagana dee waa si kale aad u tilmaantay in aan xaalku wanaagsanaanan haddii sii joogaan dee ha oo iyaga laftooda baarka u helay hablihii weynaan xusin un marka waxaa jirta iyaduna abwaangaraad oo Haye.
ragga imika iyagu isaguna guursaday kamida maasha allah allaha barakeeye ayaa raggii gabayga ka jawaabay kamid ahaa oo isaguna si aada u caqiibo leh ka mariyey oo alkudhigi ba ba ahaa colba nihin haweenkay waktigu gelinba waa cayd alkudhiga garaad gabaygiisa ku jiray buu ahaa waxaa kaloo ka jawaabay isna sakariye bashiir oo nin isna hargeysa jooga ah dee labadaa nina laba taxood bay ka mariyeen marka gabaygaasina saasuu ahaa abdixakiino ugogoyay gablada ugoyoga
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii ambaqaadi doonnaa qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi oo ka mid a hal abuurka ku dhaqan carrigan maraykanka waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysigan oo uu kaga hadli doono qaybo ka mida suugaantiisa isla haweenkuna deen hore ugu sii soconno hees kale waxaa jirta iyadana uu qaado fanaanka fuaad cumar yare ama fuaad cumar cabdi oo iyadana haween dumar hablahataan ka cugtaay haween dumartan hablaha ka cogtaay hablaha ka cogtaay iyadana heestaasina waa isla haweenkunba mise waa jacaylkii iyo waayahan kasoo hadlayninba kule walaalay anu waxyaala jecelahay nolosha quruxda badan ee qoysaska iska raallida yahay ee maaragtay sida weyn laysu raali gelinayo inta badanna waxaa jecelay dareenka suugaanta in hab noocaas aanu cabiro heestan lafteedu kama fogo qoyskayga laakiinse ilaa fuaadkaa qaaday ha noqoto iyo dhammaan intayna dhegaysanaysa de waa dareen la wada wadaago un marka halkeeda loogu tago haddaan faallada an yar kusii daro inta badan sugaanteenu waxay u yaro badan tahay markayna la ammaanayo in laga waramo muuqaalkeeda iyo maaragtay casaankeeda iyo inkastoo abwaanaanta heesaha adeela aynaa dhaliilahayn waa abwaano ixtiraam badane naga mudan ay yihiin haddana inagu fikirkeenu ka hadlayna ashkhaasta kama hadlayne aad iyo aad ilkaheedan dhuuxaa indhaheedan dhaydaa oo kale waxaa tahay masciideed maarin dalaal xiga midabka akhtar jariska amaana muuqaalaa laga warramaa laakiin dhaqanka qofka akhlaaqiyaadka qiyamka way jiraan abwaana ka warrama iyada lafteeduba marka waxaad leedahay laakiinse laguma badna haddayna akhlaaqiyaadka iyo qiyamka iyo dhaqanka iyo habka nolosha laysu tixgelinayo laysu ixtiraamayo iyo asaasiyaadka nolosha aynu sugaanteena u badin lahayn waxaan isleeyahay waxay tusaalaha u noqon lahayd inay habluhu iyo dadkuna halkaa iska dhisaan marka waxaad leedahay inta awoodda la saaraya muuqaalka iyo waxyaabahan muuqda in qofka shaksiyadiisa iyo waxa ku jira qofka iyo dabeecadiisa la saara awoodda aada iyo aad aada iyo aad taasayna ka hadlaysaa
marka maxay odhanaysa wuxuu yidhi haween dumartan hablaha ka xogtaay dookhiyo halqabsiga halbeega naftaay midaan ka helay qalbiga hanataay helanka sharaftiiyo hidiyo dhaqaney haybada quruxda iyo hubqaad wacaney waan gartay marka ilaa muuqaalkeedii a markaa marka mar haddii inantii la sheegay de waa inay halku kusoo kortay iyo gurigeedii iyo waalidkeedna de ilen iyadu macnaha inay sameynaysa iyada lafteeda kama imana waalidkeed ba ka yimaadeena waa in la tilmaamaa iyadiina boygaad ku korto afsami ku baraa i hurta nolosha nafteydana ho maana naftii iyo noloshiiba waa lays waa laysi siiyey cabdixakiin wax kale kuma garatide marka waxa weeyaan mar haddiiba dee ay qofka noocaasa noqotay hoygii wanaagsanaana kusoo kortay iyadiina naftii u hurtay isna tiisiibu hibeeyey u dhiibay aada iyo aad aada iyo aad waa la isaaminay meesha ah aada iyo aad midda muhiimada weyn waxa weeyaan inankii wuxuu leeyahy gobashaan ku hordiyo hoygaan ku gamaay hooyadii ubadkay habtay korisaay midii hobe iyo hanaanka bartaay marka xaqiiqooyinkii noloshaa la isku ammaanaya un weyaan muhiimada hadalkeenu a marka waa waayihii rasmiga ahaa intaynanta muuqaalkeeda laga hadli lahaa waayaheeda kala duwan waa nolosha runtahayd baa laga hadlaya aada iyo aad waxaan intaa ku darsanayaa heesta laxankeeda waxaa le allaha u naxariiste maxamed miyir xaaji ilahina waxaa nooga baryaa jannadii firdowsa saad sheegtay waxaa qaadaya faad cumar cabdi saaxiibka in aada salaamayo waxaana tumay aadan dhiijiy inaan la yidhahdo dhallinyaraa wagaag fuaadna waan salaamaynaa waxaynu wada dhegaysan doonaa heestaasi
haween dumartan hablaha ka cugtaay doqiyo halqabsiga halbeega naftaay haween dumartan hablaha ka cugtaay doqiyo halqabsiga halbeega naftaay midaanka hele qalbiga hanataay ilinka sharaftiyo hidiyo dhaqani qayota quruxdiyo ubqada wacani hoygaad ku kortaa habsami ku bare ihurtay noloshee naftaydanaho ihurtay noloshee naftaydanaho ihurtay noloshee naftaydanaho ihurtay noloshee naftaydanaho ninkii hanadaba marwaahijise midtaan ku halmaamu hawsha ifkaay ninkii hanadaba marwaahijise midtaan ku halmaamu hawsha ifkaay gogosha kuurtiyo hoyaan kuga maay hooyadii ubadkay habtee korisay midii hobo iyo hanaanka bartaay hoygaad ku kortaa habsami ku bare i hurtay noloshee naftaydanaho i hurtay noloshee naftaydanaho i hurtay noloshee naftaydanaho i hurtay noloshee naftaydanaho
ammaanta dumar waa loo dhameeyey oo de dabeecaddeedii baa laga hadlay dhaqankeedii baa laga hadlay gurigay kusoo kortaa laga hadlay hiddihii iyo hubqaadkeedii iyo wixii wax loo reebayba ma jirto de wiilkumaan isna intaa xaq u lahayn in isagana de ileen- ileen- ileen- ileen ragu maxamed doortaana ma amaanaana gabadhuna maana ninkii xulanayn oo aana intaa ku samaynayn warniyow warta dee kolley waa mid meesha ku jirta cadaaladdaas ay noqonaysa laakiinse inta badan dee haweenku waa quluxda nolosha iyaga unba awoodda la saaraayo xagga rag gabadh looma soo jeedsado moogta haye marka in hablahaynu ka filaynaa insha allah in iyaguna intaa in laegma yidhahdaan laakiinse mar su-aashaa lafteeda la weydiiyey bal waxaan isku dayay inantu maxay inan ku ammaani lahayd ama maxaa asaasiyaadka nolosha iyo qoyska ka mid noqon lahaa ee inantu ay inanka ku dooran lahayd haddii si kale u nidhaaba eeshkiyaasag daaigo oo dhan waan sameeyey
kolle ma soo bixin laakiin halkan baan kugu hayaa bal waad ila yeeri eegi doontaa waan gartay hayinka kalgacaylkaa la yidhahdaa iyadana waa isagiina hayin buu noqday ereygaada Aad iyo culus aad.
ereyga ku bilaabayse waa biyo madaadshe waka waa awrka hayinta hadduu buubo oo dee maaragtay uu reerka looma baahno moogti waxa weeye hadduu hayin haddii la yidhaha warkiisu waa dhan yahay waa nin macnaha culus si kale kuma garatid haye aa dhamaystiran mhm marka wuxuu waxay inanta tiri hormoodka dadka hilaadsa dantow haye horseedka dunida iyo haldoorka ifkow hal- haliye karti iyo hufnaan u dhashow halbeega astaanta aan ku hirtow mhm kiilkii boholyo midkaan ka helo hilkii booliyo midkaan ka helo hayenka kalgacayl hogaanka qabo jacaylka hago haruubkana ho haye inanta way sii tus- wadba waxay tihi hantuska noloshayda heenseeyow mhm maan hagga maskaxdayda haaneedow mhm hamig hamiga kalgacaylka kii hirgashow garta hug iyo marad iyo go-aan huwadow haddaynu xasuusanno inanku markii hore wuxuu yidhi gugashaan ku hurdiya hoygaan ku gamaay iyadina waxay tidhi waa waa waa isaguna iyadana waxay tihi hug iyo marad iyo go-aan huwadow wadow marka waa laysku as- halduwaa wadnahayga dhiigga habow waa laysku asturan yahay markaa waa Aad iyo laysku dhamaystirayaa Ha, mar haddii gu- gobashii iyo hugii laysu noqday maxaad u malaynaysaa waa lays dhamaystirayaa marka waxa weeyaan waa waa qoys dhammaystiran aad iyo aad hayinka kalgacayl hogaanka qabo jacaylka hago haruubkana ho kolley tii su-aal isagaa inoo dhameeyey laakiin tan hal bayd baa ka dhimanay haddaynu si dhammaystirno mhm waxay odhanaysaa hebadii qiyamkee qalbiga harsadow haye daryeelkiiyo haynta daacad hurow dadnimo hadlayo dareenka habow guullaa hirgasho guushii hanane mhm hagaagga rabi haybad ku saar waxa weeyaan taana waa ilaahay ku dhamaystir weeyaan haybadaadii ayo waa inanti ducadaas markaa iyaduna halkaasay halkaasay baashi dhigtay gow kasta si keliya hata inankii may ammaanina inay u ducaysana way inoogu dartay ilaa ducay usii raacisay marka n fuaad waa marka waa iyadana waa heestan iyada waynu haynaayo waxaa dee fuaad cumar yala qaaday taasina waxa weeye iyadana waa jidkay kusoo jirtaa bay ka dhiganta isla fanaaniinteena qaaliga mid ka mid a inan haya hayso heestaa weli may suurtagelinay soo baxda laakiin soo rajeynaya inuu dhawaan maqla haddii la idhahdo waa hagaaga dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysigana barnaamijka cawayska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wax kastan hayo taanii fayney howlaha noloshiihu habaysatantahay wax kastan hayo taanii fayney howlaha noloshiihu habaysatantahay midii hamiinay hare qabataay hogoshii heshee haraad ka tirtaay haraadundiyo harkaan ku nastaay hoygaad ku kortaa habsami ku bare i hurtay noloshee naftaydanaho i hurtay